بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhugunsadayaal waxaa ka dhawaada qodobada warkaha midnimo aysan ka dheegi doontaan hay-adda waamo oo geedka boqolaal qoys oo barakacyaale iyo anqiibidii aqabya maamulka gobolka hiiraanga oo ku hadlaya qarax kudhiya gobolka hiiraanga bulshada baydhabo oo siyaabooyin shala duban oo ku hadlaya dhismo wadooyinka magaalada baydhabo saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya gobolka hiiraan yameyba iyo kormeer iyo kaseedana deegaano hoos kooya waa magaalada beledweyneha wararkii inka dambooya duqeyn ku dhiidiya qalimow xallu ku deeriya khilaafkii arrimo xajka u k oo sheegtay ina khataro ammaan ah iyo ka jaran xeebo soomaaliya tirada dhimashada dabkiiyo kukahiya giriiga oo sii kororahaya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
dhugunsadayaal intaasay timi bahaayana qodobadii warkaha tanah ka dhowaada iyogii oo fadfadsana hay-adda waama oo geeka boqolaal barakacyaal ka sugana duleedka magaalada baydhabo yameba iyo geekan qiibidaya aqabyo cabdikariin jakarta iyo warkasaytiinin haya haangmayb waa barakacayaalha lahakuhuli kaamunkeelan duleedka magaalada baydhaba maybana lanqiibiyey joodarayaal katiifada tarmuusa firaasha iyo weliba nalalka iriida ka shaqeeyaan iyo jirgaamo biyo laka dhaansadao alaabtun iyo mayba ankadeeqay barakacayaalka hay-adda waama reliifa oo ku shaqeeyaasa arrimo gargaarka goobta barakacayaalkun lankaqiibi alaabtun iyo mayba goobjoog ku hayay guddoomiyaha gobolka iyo wasiiro ku socday xukuumadda koonfur galbeed soomaaliya aadan bundiid oo uuse wakiilka hay-ad yaanku horeen mayba uuse sharaxay hay-adda wamo qorshaje ka eedanga walanqobadowka dadka barakacayaalka
inay nagala soo qaybgalaan qaabka agabka ah kuwaasina waxaa soo jiray oo keenay wasaaradaha kala socda oo stateka ah ayagoo lagu soo xulayna criterio ay dowladdu ay leedahay iyo hay-addii oo wada socdo waad arkaysaan dadka maanta wax loo qaybiyey insha allahu tacaala waxaan jecel nahay inaan maaragtay aan sii qaybinno waxyaabo kale iyagoo aan ku salaynayno shuruucda wasaaradda waxaan leeyahay reer baydhabo aad baad maaragtay nadiifa sheekha armiye wasiiradda bilaanta iyo weliba xaquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya yamaybaya sheegtay intii ka faraxsanta hay-addan wamo intii dadka tabaalaysan iyo nagadan hadafyo geega wasaaradda yamayba iyo goobjooga annagataya boqol qof oo hay-adda wamo iyo gargaara anqiibayaasi
oo ay runtii hay-ad cusub hadda deegaanka ka biirti jeenantii olan qabato bulshada ka dhaqan koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo iyo hadda meelan ku horeyta shaqo ku bilaabayo eh marka waliba fadayntan ciidanka mahadnaga hay-adda waliba fadaanantiyo bulshada si cadaalad eh wal al walaay adeegayoon fuliyaayan yoo la kaaladaayan maamulkii gaar ahaan hay-ado khusayta sida gaar ahaan wasaarado khusayta sida wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka waliba dareemo kortana inay ayin wasaarado ku warhaay dhammaan xaaladda jarta oo dhabta eh dadka ka dhaqan degmadan baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed marka unayna la shaqeeyaan hadhowaay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya mustaaf xaaji nuur yaa hay-adda waama ka bogaaday kooyowka hadda iyo weliba walanqobodowka dadka tabaalaysan ee ka jaran kaamamka magaalada baydhaba waano qaar ku mid ah dadka tabaalaysan ee hay-adda deeqdumayan qiibadee
tawa owenin a ilaahiyaa mahadle mahadsantiin haddana ilaahiyaa mahadle kuroon rabbagaa kusugaana isiisay kusigaa kusugaana edana baaha mashaqay isku kuran ilaahay mahad leer beer wadada nooga kee beerkiida taabase
أنا ملاذ يوسف يعني محمد قدوميكية كام كلامي كام عندهم ياشا الآمي كيكا ميلا رايوس يعني يري ما يبان سيد دخو إيد إيد بركانه ده بسوق مدة جوداري درن باع ترموس سولار توش
si kastaba haato arrintan mayaxa ka beegamaase xilaa iwow inka damboy dadka kaamunka magaalada baydhabo ka jaraan abashaheeda xoogmiya kumuujaayeen daruufooyin dhiniga noolaha kuwa jaadee maamulka gobolka hiiraan oo ku hadliya qarax ku dhiya gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkaseytin ninhaya ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne iyadoo howlgalkan uu yimid kadib markii baalooyinka ku shaqeeya cadceedda lagu xaray miinooyin mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ee dhanka amniga oo goobta gaaray ayaa waxay tilmaameen inay ku daba joogaan ciddii ka dambaysay in la qarxiyo baalooyinka ku shaqeeya cadceedda afhayeenka maamulka gobolka hiiraan maxamed nuur dabaashe oo la hadlay warbaahinta ayaa dhankiisa waxau tilmaamay arrintaas waxay eeday baalladan oo nalka cadceedda uu ku xiran yahay oo waddooyinka ku taal saddex baalloo ka mid ahay miinal ay ku xidheen saddexdii baallay qarxiyeen marka adiga baallana qof muwaadina oo wadaniyad ah oo dadnimo rabo oo dowladnimo rabo oo dadka ka dhashay oo dalka u dhashay inuu nal meel dan ifaysa uu mugti ka dhigaa waxa macnaha hadda aan kaliya adduun lagu bedelanaa ma jiraan aan wax hadda khasaaro oo ka dhasheen ma jiraan oona hadda kolley shacabkana gaarin wax hadda dunyahana gaarin dadna gaarina ma jiraan nalkaas cadceedda ahayna damiyenay macnaha ay qaraxa ku xidheen waana taa markaas ay qaraxiyeen marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay shacbiga reer shabeelle gaar ahaan magaaladan beledweyn ha ogaadaana inanan shaksiyaad iyo dana gaar oo laleeyahay ina jirine in nolosha lala diriraayo iyo iftiinka ee laqaba dadkiina mugdi iyo juhala iyo dhibaato la geliy shaqsi bini aadan oo tuuga oo usoo talagalay inuu dadka baabi'iyo amba uu hanti daran dumiyo amba wax dadka horumarkiisa uu dib u dhigo oo shaydaan oo si wax ku sameeya ma waynaayo marka wax macnaa iyo wax ujeedaa ay leedahay amba kajeedaa ay leedahay malaha wax hadda amniga iyo horumarka iyo mataqaana horusocodka dib u dhigi karana maaha tuugna hadda kulley guri xiran inuu jabsadooba oo wax kala baxay dadka hurdaayo dhaqdhaqaaqa amba howlgallada ama mataqaan ciidamadu waxay u darban yihiin ay u diyaariysan yihiin aba horumarka oo hadda uu gudoomiyuhu rabo inuu maamulka uu ku hogaamiyo oo halkaan uu mas-uul kuga yahay gobolkan xaafadda howlwadaaga magaalada beledweyne marar kala duwan baalooyinka cadceedda ku shaqeeya ayaa lagu xiray qaraxyo bulshada magaalada baydhabo oo siyaabooyin shaldabo uun ku hadlay dhismo wadooyinka magaalada baydhabo cabdikariin jakarta iyo warkaseytininhay marala booqday buundadaasi maybaya muuqday buundada oo dayacatir iyo dhanfayla ku muuqday islamarkaasina la rinjiyaayey qaybsi ku burbursanaaytana si la dayacatir laka sameeyey ko ku mid ah dadka deegaanka oo xillowsa boondadaasi ka sugnaa meelo kulami yaa idaacadda warsan ansharahay siisan araga waa dayacatirka laga sameeyey boondada magaalada baydhaba
sayidina maxamed wala ali maxamed asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waalaykum salam waraxmat ullahi barakaatu mayba geega anooliyarow umar saalax xuseen oo ka hadalo boondada ish baydhabo anoo ka hadalo magaca gudoomiyaha gobolka dhalinyarada oo haddana ka hadalo gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo dhammaan anoo ka hadalo gudoomiyaasha tumunka dhalinyaro xaafado tanlamaad oon ku hadalaan ma haytay buundadan magaalada baydhabo mayba mar badan burbursanaytay may leeray mar badanna ku hadalnay may ku hadalnay buundadan ish magaalada baydhabo meernay dhibaato sheenas dhibaatadii sheenas mayba daraada meernay min hal doolar leh una iska aruurin mayba waa walanin suurtagale ilaa may dhisi korna maanyuulka baydhabo dhisi korna dhalinyaro leero gobolka horumarka gobolka dhalinyarada leero hirgelidi haddana maynka hambaliyeeyene dadki kale hakadaydi fadi hakadayday gobolkan lankalamale uni leh lankalamale gobolkan maybo hoo la hirgeliyo haddaan ta ahaan laylasuubi geega han suubidan baryayn hadan walkale ka darataano ilaa maanyufulka baydhow jeetangee guulaningata magaca gudoomiyaha gobolka dhalinyarada haka magaya magaca gudoomiyaha gobolka dhalinyarada magaca gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo mayba horumarka iyo lideri dhalinyarada ee magaalada baydhabo ee dhalinyarada madbana wiiriñin tumasho xaafado wiiriñin ee maylu suubiyaha waleerow isdhexgalka xafladooyinka oo isdhexgalka xafladoo la suubiye marka oo la suubiye meel ku hadalay jididkii oo walaalasideeda ku hormaray fadhi bilaacda ee magaalada baydhabo eed maanta ka salaamanaya gudoomiyaha gobolka dhalinyarada iyo gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo iyo tumanka gudoomiye xaafadaha meeshan sheego doonna iska daylen xaafado tumanka xaafadood xafladooyinka asaga ku hadali doonna may weelo doonna jididka ilaa maalinfuulka magaalada baydhabo hirgeli doonna insha allah markii sheego doone may haddaan la suurdigeliyaye inta la suubiy magaalada baydhabo oo jidkaba iska hirow magaalada baanfuulka laamaga bubursan inta la suubiyo goobaha hata socda suubiyi doona dhalinyarada ee horumarka dhalinyarada gobolka idan maasintin isin walaayisin kusuubidan idasinka amaanan odayaalkana ninkumoodayan maamooyinkana ninkumo inkastoo buundada ila baydhabo magaalada baydhabo dayaatirna ka sameeyey yaa haddana may baajarana buundooyin eedan fara badan oo burbur eedan bahasan hawajaye aana siga muddaha tala kuroog labaatila masan wal dayaatireen helna saas oo kale wadooyinka magaalada qaar kumid eh yaa burburna ku dareemahaya taas oo saameyn ku weelataye ina socdowka baaburta iyo dadweynaha magaalada maraayaan saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya gobolka hiiraan yamayba iyo kormeer iyo kaseedana deegaano hoos kooyawa magaalada beledweynaha bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkasitinin haya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa kormeer waxay ku tageen deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne iyadoo ujeeddada kormeerka uu ahaa u kuurgalidda xaaladaha amni deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne deegaanada ay saraakiishan kormeerka samaynaysay ay tageen waxaa ka mid ah deegaanka ceelgaal indhacaad iyo weliba gumrcaadle korneel maxamuud ibraahim xasan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee kormeerkan qayb ka ahaa ayaa waxa uu sheegay in ujeeddada ay u tageen deegaanadan sidii ay ugu warqabi lahaayeen deegaanada ay maamulaan ciidamada dowladda ee ku yaala deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne waxaan ehnay howlo kormeer oo amniga ah ayaan qorshaheenna iyo socodkeennu ahaa intii hadda aan socodkaas kormeerka ku jirina wax dhibaato ah maana arag deegaanadaas aan tagno dhan deegaan nabadgelyo ah dadkeeduna ay aad iyo aad mutaabiciin u yihiin dowladda ayay ahaayeen wax caqabada kumaana arag marka in laga warqabo deegaanada aan macnaha maamulno oon xukunno oon amni ahaan indhacaad meesha la yidhaha tuulada indhacaad iyo gumar caadle ayaa ugu waaweynaa tuulooyinka ceelgaal markii laga reebo hadda aan tagnay oon kormeerka ku soo samaynay qolooyinka nabaddiidkaana waxa waaye dalkan waa la waardiyeyaa wuxuu leeyahay ciidan amni oo habeen iyo maalin u soo jeeda hadday isku dayaan inay macnaha dadkan shacabka oo dowladnimadooda ayidsan oo reer guuraaga oo dhaqanaya oo dad dalkooda jooga inay inta ku soo dhexmilmaan ay soo galaan hadday isku dayaan maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne iyo deegaano hoos yimaada waxaa ka socday howlgallo ay samaynayeen ciidamada dowladda soomaaliya bashiir cabdullah cusmaan radi warsan beledweyne qarax khasaare jeysidii oo ku dhiya duleedka magaalada muqdisho warar ninku kooyahaya deegaanka ceelasha biyo ee duleedka magaalada muqdisho yamayba iyo sheegahayana ini meelasayti isu kudhiya qarax miine eh oo waana khasaarena jeysadii wararka qaaryamayba iyo sheegahayana ini qaraxagan usahaya meenada dhulkalaka duugawa meelu wararkalena iyo sheegahayana ini qaraxagan usahaya kola tuuri saraakiilla ammaanka yamayba iyo sheegana qaraxgan ini la fiirsadi saciid dheere oo haya saraakiil ku tirsan militariga soomaaliya iyo qaar ku mid a ilaaladiis xilliga sarkaalkan lala fiirsaday yamaybawse ka jaraya goob tima jare eh iyo oona bannaankana iyo roogana ilaa saddex askari oo ilaaladiis ku mid hayti inti la xaqiijiyey qaraxgan yamaybaa ka dhaawacantaya sarkaalkan oo taliya ururnhaya ciidanka ka sugan calamada iyo sadiida ilaaladiis hayti dhaawacyadan ciidankan yamaybaa lahanqaaday cisbitaalada magaalada muqdisho maybana la sheegahaye ina lama kumid ee askarta dhaawac daran iyo hadeerti labaatan iyo lamada bilan julaay madaxweynaga federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ka amaray laamo amniga iniyo lukuyan isbedel laka sugawa ammaanka magaalada muqdisho iyo ini la furo wadooyin badan oo magaalada kayaala oo hirinaya dhaqdhaqaaqan isbeddelkan iyo ku bilaabaday ini wadooyinka muqdisho la furo waana la kaxeeya ciidamada xasilinta ee isgoosyada magaalada muqdisho roogi kubdibna mayba habahaya in ciidamada guutada tumiya afarta oktoobar oo ku tirsan militariga soomaaliya iyo ku shaqeeyi doonaan xaqiijinta caasimada soomaaliya ciidamo cusub oo militari ah ayaa laka aragaya haddii iniyo la wareegeen ammaanka degmada afgooye deegaanka ceelasha biyo siinka dheer jaziira iyo wadada warshado ee magaalada muqdisho sida dadka deegaanada iyo saraakiil ciidan iyo nin xaqiijiyana ammaanka magaalo kasta mayba xaqiijiyeya ciidamo booliis eh laakiin magaalada muqdisho oo marar badan falal amni dare eh kudhiyay yamaybaa shaqadii ciidamada booliiska qayb ku hay ciidamo shala duwan oo tababaro qabi dowladda oo qorsheeya hayta inayay suubida isbedelo dhinaga taliyaalka amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa wada isbedel dhinaga ammaanka iyo oona qorshaga ankasaraya usaya in xilka laku qaada mas-uuliyiin ku tirsan dowladda oo dhinaga amniga ku shaqeeyaba sidii oo xaqiijiyan ilwareedyo shala duwan isbedeladan yala filahaya inayay suubida taliyaal ciidan inkastoo si dhab elinin ogayna waana haatoo maalmo danba yamayba eedan korreeya hadalhaayowka ka eedana isbedelada la filahaya in dowladda iyo suubida madawiine farmaajo oo maalmiga danba anguuri xarunta wasaaradda gaashaandhigga yala sheegay inuu sawada howlah dib ansuubyow iyo isbedelada dhiniga amniga eh kudiba qaraxyadii lamadii toddobaad ee lahadhaafi kudhii muqdisho iyo weerarkii isniintii kudhiya baarsangooni wararka yamiba iyo sheegahayana in madawiine maxamed cabdulaahi farmaajo uu si toos eh hanfargeliye arrimo ammaanka magaalada muqdisho saas oo kalena la wareegi mas-uuliyadda amniga magaalada kulamo isdabaroog eh oo madawiinaga uslalahayo hay-ado ammaanka yanan ku hadlay isbeddel iyo dibba ansuubyow laka soo biyo doona istaraatiijiyada sugowka amniga magaalada muqdisho iyo oona farmaajo saraakiilla amniga kacanaanadi iniyoo sheenan isbeddel laqa xaqiijow amniga muqdisho madawiinaga iyo tallaabooyinkan uusa qaadaya mayba ku mid aha inis dib ankolonagadii awoodii uu sii xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre taas oo haytay dhiniga ammaanka iyo oona howlo sugowka amniga magaalada iyo qayb ku qaada doonaan ciidamada militariga ee wararkiinka dambooye duqeyn ku dheydii qalimow wararun ku helayna deegaanka qalimow ee gobolka shabeellada dhexe yamayba iyo sheegahayana in duleedka deegaanka saxalay fiidkii iyo ku dheydii duqeyn culus oo iyo jeysadeen diyaarado dagaal dadka deegaanka yamayba iyo sheegana ini mar iyo dheegayin ah guux diyaaradeed dagaal eh daqiiqado kudibna higti dheegow dhowr gentaal eh oola la helaya goobo bannaanka ee deegaanka qalimowa warar madax bannaanya sheegahaya in duqeynta lala beegsadiya dagaalyahano ku tirsan ururka al-shabaab oo shalay gelinkii dambe la wareegaya deegaanka qalimow balse inta duqeynta indhina kubahiya deegaanka shabaabka la wareegi qalimooya salaadii maqhribba dadka shacabka ee kala tukaday masaajidka ankawiina deegaanka intaas kudibna saraakiil shabaab aan hadali shacabka yamayba iyo sheegana inii hadiiyo walxiriir iyo aan lalahayna ciidamada dowladda iyo haan maamulka hiirshabeelle saraakiil ku tirsan ciidanka xooga dalka iyo mas-uuliyiinta hiirshabeelle oon la xiriirnaya ku gaabsadii iniyo faahfaahin kubiyan duqayntana balse mayba iyo xaqiijiyeena duqayntana ini la beegsaday xoogo ku tirsan ururka al-shabaab xal laku deeri khilaafkii arrimo xajka khilaafka arrimo xajka iyo markii hor mayba isku dhaladaya diyaarado la fadaya ini laka kordhiya dadka xajka diyaarado qaadawa oo marka hora deeraya ilaa lama diyaaradoota qorshoogan yahaya ini laka kordhiya ilaa saddex diyaaradoota oo la diirsiiya ilaa shan diyaaradoota qorshogaas yamay baa hadi wadaya dowladda federaalka soomaaliya wararka una helahayna yamay baa iyo sheegahayana inay xalliku deeri nooca iyo nagadaayana diyaarado dadka qaadow iyo saas oo kalena la fadowa ini dhowaan iyo ku bilaawadana duulimaadyada la xiriira arrimo xajka si dadka soomaaliyeed ninjeeya dalka boqortooyada sacuudiga carabiya si iyo hanguudan waajibaadka xadka qaar ku mid ee mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya ee ka suganaya dalka sacuudiga yamayba iyo sheegana ini xalliku deeriya arrimo la filaya ini laha ku saara war murtiyeeto ku hadlo walyaabo laha ka heliya wararka hordhace ouna helahayn yamayba iyo sheegahayna in diyaarado iyo nagadayan ilaa shan diyaaradood oo shal eh jubba daalo african express osina iyo freedom express mas-uuliyiin ku tirsan sadiida diyaaradoodta ee laha ka kordhiya qaadowka xujayda soomaaliyeed oon la hadalni yamayba iyo nin sheegana inila ka heliya si is afgarodow eh oo walwalbana la dhammaaya wararka kale oo habaaya mayba iyo sheegahayana in diyaarada sacuudiga in diyaaradda sacuudiga ireland iyo markii inka horeytay ka biiri doonto qaadowka xujayda soomaaliyeed maybana la sheegaya inay ku qaado doonta magaalooyinka jabuuti iyo nairobi u k oo sheegtay inay khataro ammaan iyo ka jiran xeebo soomaaliya xafiiska arrimo dibadda iyo barwaaqa sooranka dalka ingiriiska iyo markale kanagiya digniinga muwaadiniinta dhaladiya dalkaas oo kasiiwa safaaradda dhiniga amniga ah ee dalka soomaaliya markale ku reeba dadka fadawa iniyo insafran hargeysa iyo berbera oo lanka baaqay ini feejignaan dheeri ee galanga dadka ka sugan deegaanka somalilan iyo xafiiska arrimo dibadda iyo barwaaqa sooranka u k iyo meyba iyo anka baaqay ini ku dheeradanga goobo dadweynaga ka kulmayanga maadaama iyo sheeganga iniyo jiraan xogo dhiniga ammaanka eh oo iyo helaayanga warbixinta xafiiska arrimo dibadda u k yala ka sheegay in kooxo ku dagaalamo soomaaliya gaar ahaan al-shabaab iyo qorshayaayanga iniyo weeraro khatar eh iyo kujeysadaayan saas oo kalena iyo jarta obse eh in afduuba ninjeysada dadka reer galbeedka warkii isanku dhugunsadaadsan idaacadda warsan dhugunsadayaal antani kadhanyi warkaan hamiine mayba nin farsameeyayay maxamuud tan ii kulanto demba intuun radinkugu kulmaan warkan haatow mayba siinkugu tabaane sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka mahadsantiin dhegeysiga idaacadda warsan